بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة أذاكني باب بيان الاشتراك بل wadaagsigii la wadaagsanayay ama shuraako lagu noqonayay baabkiiba weeye fi lhadyi hadyiga oo hadyigii ama tamatuc hadyigii ha noqdo ama qiraan ama hadyi kaleo tadawuc loolaba imanayaba eh in shaksi wax ka badan ama toddoba ay wadaagsato dee geela iyo lo-da taas bal banaanida ay bannaan tahay buu baabkeedii yahay iyo waijzaa'i lbaqarati waa neefkii lo ahaa iyo walbadanati imika badanadu walow baqaraduna ay soo hoos gelaysa laakiin dee kol haddii uu iskuba cadfay waa neefkii geer ahaa inuu kaba gudayo kullin minhuma mid kastoo labadooda kaba midi can sabcatin toddoba oo toddoba shaksiyo haddii korkooda uu ahaa ama barhkood ay mutadawiciinba ahaayeen hadday isku darsadaan oy neefkeela wada qalaan ama neef lo-ah waxa weeye waa u noqonaya waa ka gudayaa bal taas buu caddaynteediya bal umuurahaas ayuu bayaankeedii buu baabku u baabaysan yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna malik xaa وxadaثna yaحyى بن yaحyى wlfظ lah qal qarأت عlى malik عan abi الزubayr عan jaaبir بn cabdالlahi qal anhu qaal labada dariiq kolle waxay isugu imanayaan imaam malik radia allahu tacaala canhu waardaahu oo labadan sheekhee muslim qutaybat bnu saciid iyo yaxya bnu yaxya ayaa imaam malik bay labadooduba kala ka wariyeen walow siiqadu ay kala duwantao midna uu yihi xadaanaa malikun midna qara'tu calaa malikin imaam malik abu zubayr buu kaba warinayaa abu zubayrna kolle waa ninaynu in badan soo aragnay kolley inaguna soo noqnoqon doona oo taabiciya magaciisana sidan soo ogaanee la yidhaha maxamed ibnu muslim waana nin tadliis lagu yaqaano iyo inuu wax tadliisiyo kollay si gaaraan habeena uga soo hadalayn taas jaabirna aada buu xogaba wariyaa riwaayadan haddii bal abu zubayr can jaabir uhi oo cancana ay meeshii taaluu cancaneeyey waxay noo soo socotaa riwaayaad kale uu caddayn doono ama samaaciyo inuu jaabir kaba maqlay bal markaa jaabir bnu cabdillaahi baa wuxuu ihi qaala naxarnaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam caama alxudaybiyati anaa waxaanu qallay oonu gowracnay bal naxriga iyo dabxiga iyo farqa u dhexeeya mar dambe inoo iman doonaan insha allahu tacaala imaka geel iyo inlo-diiba waa kan lafdiga naxri buu isu raaciyey caama alxudaybiyati sanadii xudaybiya albadanata waa neefkii geer ahaa can sabcatin toddoba ayaa dee ku shuraakoobay oo wada markaa iyagu markaas wada qalay dadkuna cumray u yimaadeen muxsariinna way ahaayeen walbaqarata neefkii loo ahaana can sabcatin isagana toddoba toddoba xaggood baan kaba qalay neefkii lo-dahaa neefkii geel ahaana waa taas oo neefkii adhig ahaa ruux keliya ayuunbuu hadigiisii noqonayaa ama mutamatic ha noqdo ama qaarin ama hadyi kaleba laakiin geelii iyo lo-dii toddoba shaksi hadday iskuba darsadaan uu ka gudaya xadiiskuna waa ta inooguba sugan yahay albadanata can sabcati wاlbaqarata can sabca waxadaثna yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu khaysamata can abi zubayri can jaabirin imaam malik bedelkii abu khaysama yimi abu khaysamana waa ninkii macruufka ah zuhayr ibnu mucaawiya lafdiga dambeba waaba ku magacaaban yahay waaba kan xa waxadaثna axmed ibnu yunusa qaala xadaثna zuhayrun zuhayrkana waa abu khaysamihii markii horeba yaxya ibnu yaxya kaba wariyey axmedna waa axmed ibnu cabdillahi ibnu yunusa wowgii baa loo tiiriyey sian marar kala duwan ba soo aragnay qaala xadaثna abu zubayri can jaabirin qaala anahu qaal kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa annagoo ah wahillayna xaal aan ku dhawaaqayno bilxaji xaj oo de waa markii hore siday ku soo baxeen waana ti aynu soo maray inaanay marka horeba qabla alislaam carabi aqoon cumro bilaha xajka la cumraysta aanay la aqoon bal ay ku tirinayeen afjar alfujuur marka waxay islahaayeen un xaj baa ee ay markaa intoodii badneedna soo exraamatay walow rasuulka ilaahay dulxulayfa ugu caddeeyey inay saddexda xaalaba ay u bannaan tahay laakiin waa dee si ay markii hore kusoo baxeen ay lahaayeenna fa amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waa markii dambey maka soo gaadheen ee uu amray xajkoodii inay fasakhaan oo cumro ay u beddelaan marka ayaama dabadoodna ay xajkoodii dib ugaba xidhaan maka saynu hore sharaxoodiiyo caddaynteeda hore ugu soo maray waa markaas ayuuna amray rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an nashtarika inaan wadaagsanno fi libiri waalbaqari macnaa inaan shuraako ku noqonno geerii iyo lo-dii kullu sabcatin toddoba kastoo mina annaga naga midi fii badanati neefkaas badano ama neef geela ha noqdo ama neef lo ah haba noqdee taa inay shuraako ku noqdaan taas ayuuna amray bal xadiidka duruqdiisa nafta midhan isii raacin doonaa waxadaثanii moxamed bnu xaatimi qaala xadaثana wakiicu qaala xadaثana casrat bnu haabiti can abi zubayri can jaabir bni cabdillaahi xadiidka waxaan ragnaa waa xadiidu jaabir xadiidka inoo socda weliba taabiciga ka warinayaana waa abu zubayr inta ka sokaysa ayuun baan arkaynaa kolba shaksi cusub ama raawi cusub casrat bnu haabitna kolley waa nin ansaar ah oo saadise kaba midood siqoyn hore usoo maray waa casrat bnu haabit ibni abi zayd ibni akhdab abu zayd ibni akhdabna kolley saxaabi weeye awowgiisaasiya wuxuu uhi jaabir bni cabdillaahi qaala xajajnaa waanu xajnay maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa ayaanu xajnay waa xajkii xajatulwadaac fanaxarna albaciira waa neefkii geelahaa ayaan dhuundhabnay amaanu gowracnayba can sabcatin toddoba walbaqarata neefkii lo ahaana can sabcatin iyadna toddoba shaksi ama toddoba nafar وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna يحيى بن سعيد عن بن جurayج qال أخبرنيi أbو الزبير أنه سمعa جابر بن عبداللahi waa kan riwaayadan sheegayey أbو الزبير wuxuu cadeeyey halkan inuu jaaبir kaba maqlay oo xadiidku xadiid uu tdliisiyey ma aha iبن jurayجna naftiisa kolley dee tdliis isagana waa lagu sifeeye waa kan isaguna le أخbarnي abu zubayr baa ii waramay waxaanu iigu waramay annahu abu zubayr samica inuu maqlay jaabira bna cabdillaahi qaala annahu qaal ishtaraknaa waanu shuraakownay oo waxa weeyaan dee waanu wadaagsanno waa iyagoo isku dardarsaday maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam halkan waxaan dee ku tacallujinaan iska qadaranaynaa oo waa kaa-iniina xaalo aan nahay marka aan shuraakoobaynay maca nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisaan la soconay waa xajkiisii iyo cumradii kaba horreysay tii xudaybiye sida xadiidkii ugu horreeyey ba aan kuba soo aragnay waxaan taa u leenahay maha macnuhu rasuulka ilaahay maciisaanu shuraako laba ahayno hadyigan aanu qalaynay baanu rasuulka ilaahay la wadaagsanay iyada rasuulka ilaahay hadyigiisu gaar buu ahaa waanu fara badnaa boqol buu ahaayo cid la lahayd may jirin ee cali oo qeybtii uu isagu yaman kaba keenay uu rasuulka ilaahay kaba qeyb geliyey mooyaane iyagu rasuulka ilaahay san ay iyagu sameeyeen oo ah toddobadii shaksiba inay neef geela ama neef la wada qalaan taa rasuulka ilaahay lamuu lahayn ee laakiin maxay ahayd rasuulka ilaahay bay la socdeen waktigaas la joogeen amarkiisay ahayd idankiisa iyo fasaxiisay umuurahani ahaayeen oo ishtaraknaa waa iyaga dhexdoodii toddoba kastoo iyaga kaba mid ahaa ayuu uhi waanu shuraakownay maca nebiyi ay kaa-iniina xaalan nahay maca nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahay maciun rasuulka ilaahay laba soconno fi lxaji xajiya waalcumra xajka xajatulwadaac weeye cumradana waa cumradii uu joogay xudaybiya markii horeba aynu soo aragnay inuu yidhi riwaayadii ugu horreysay caam alxudaybiya xudaybiya caamkeeda oo cumraduna waa cumradii dee hore ee ay dee muxsariinta ahaayeeneen dee la hor joogsaday halkaa hadyigood iyo wixii ahayeen kuba qaleen xajkuna waa xajatulwadaac khaasatan markay mutamaticiinba noqdeen ee xajkoodii fasakheen rasuulkii ilaahay amarkiisa kuba fasakheen say ugu shuraakoobeena waa kullu sabcatin toddoba kastoo annaga naga midi fii badanatin waa neef ama geelah ama lo-ah sandee riwaayaadka baynu hayno lafdiga badanana horta dee waxa weeye iyada asalkeeda hore waxaa la arkaa inay geela u badan tahay oo lafdiga ay leeyihiin waxaa laga soo dhambashay ama laga soo qaatay min albadana badanana waa dee cidamkan iyo weynida neefku leeyahay geelii taas ee neefka lo-dana in laguba idlaaqo ama haddii aynaan odhan asalkii luqaday ahayd isilaaxa sharciga iyo sharcigu si uu kuba yimi waa la haleeshiiye waa kulaba mid awobay meelahan dhacday inuu kaba soo naqliyo luqawiyiinta mar hore way uu soo naqliyo in neefka adhigana badano lagu idlaaqayo taasi kolley mala waa kalaam nadar ku sugan yahe adhiga in badano lagu idlaaqo oo cidamkan iyo dakhamadan baa badano loo yidhi geela asal u ah lo-dina waa tan la xukumkaa weeyaanoo sharcan waa la haleeshiiyey haddaba iyagu ama neef geela ha noqoto ama neef lo ah waa isla xukume toddobadii annaga naga mid ahaydba waxay shuraako ku noqonayeen neefkaas kaasba toddobadu ama dee midkood mutamatixa ahaado mid qaarin ha ahaado hadii kaloo lagu yeeshay haba noqdo ama uu ku tadawucaye ruuxan qaybtan subucan neefkan kaba midi isagoo kii kale xataa aan kula mid ahayno sababtii iyadu hadyigan u bixinaya ay kala duwan tahay way ka wada gudaysay kol haddii dee neefka ay shuraako kuba noqdaan faqaala rajulu nin baa yidhi lijaabirin jaabir ku yidhi ayushtaraku fi lbadanati waa badanadii miyaa lagu shuraakoobayaa maa yushtaraku waa dee ishtiraagan iyo shuraakadan lagu shuraakoobayo fi ljazuuri jazuur albadana waxaan idhi asalkeedu waaba geelii baan idhi jazuurna isaguna waa neefkaa geelaba ayaaba jazuur isagaba la idhaaha dee lika waa dee min aljazri oo ah googoyntan marka la qaliyo la googoynayo oo kale halkan ujeeddadu waxa weeyaan badana asalku taa hore haba ahaadee meelahan iyo in badanta meel inoo dambaysaba haddaan casharka caawa gaari karno badana waxaaba lagu idlaaqaa neefkii hadyiga ahaa ee ruuxu u soo kaxeeyey inuu xaramka geeyo halkaa laguba qalo oo waa neefkeela haba ahaado ama lo ee waa hadyigii baa laguba idlaaqaa marka ninkan baa dee wuxuu isiidh malaa inay farqi waaba intaa usoo udhexeeyo farqiga labadooda udhexeeya halkanna waxa weeyaan albadana mabtudiahi ihdaahu cinda alixraam markii uu ruuxu ixraamanayo miiqaadka kasoo ixraamanaya wixii uu soo kaxeeyaa badana lagu magacaabaa ama hadyi lagu magacaabaa aljazuurna wuxuu noqonayaa waa dee isagoo markii maalintii naxri la gaadhay ama uu u baahnaa inuu wax qalo neefku meelaha ka iibiyo meeshii labadiiba waa neef geele ka soo qaad mid laakiin uu soo kaxeeyey oo ilaa waktigaa dee hadigaa uu calaamada usoo sameeyey buu ahaa midna meeshan ayuunbuu kaba iibiyey markii uu u baahday ama wax keenaa ay timi ee dee hadyi ku keena uu yimi ama in dee dab lagu yeeshay buu halkaa kaba iibiyey jazuurku waa kaa kale oo farqiga imika loo dhexaysiinayaa intaas weeye asalkuse xayawaannimadan iyo geelnimadan iyo waxaan farqi uma dhexeeyo isagii baa markaa ruuxan ayaa wuxuu mooday saa'ilka ah saa'ilka ah neefkan halkaasun maalintaa naxrigii laga iibiyey waktigii la qalaye laislaha la qala la iibiyey inay dee aanay ishkaal ku jirin ama aanay dhib lahayn in shuraako lagu noqdo laakiin neefka marka hore uu ruuxu kusoo talagalay ee uu miiqaadkiisii ama beledkiisii kasoo kaxeeyey hadigahay oo xaramka u waday inuu taas kaba duwan yahay su-aashuu weydiiyeyoo wuxuu leeyahay oosan imika maalan neef halkan ba lagaba iibiyey shuraako loo u noqon karee toddoba shaksi ay ugu shuraakoobi karaan neefkii marka horeba ruuxuu ku talagalo beledkiisa kasoo kaxeeyeyna kaa miyaa la wadaagsan karaa oo toddoba shaksi intay isku soo daraan neef miyay debad kasoo kaxayn karaan taas weeye ujeeddadu oo ayushtaraku miyaa la wadaagsanayaayo filbadanti waa hadigii marka horeba lasoo wadkaxeeyey ee hadi ahaan loo soo kaxeeyey maa yushtaraku fi ljazuuri macnaha waa wadaagsiga la wadaagsanayo neefka halkan lagaba iibiyo ee loogu talagalay markaa in la qalo ee markii sababtii ama ruuxii dam laazimay uu halkanuu kaba iibiyey meel uu miduu ka soo kaxeeyo ishaar kiilo taqliid kiilo aan ahayn miyaa ta kan loo wadaagsanaya kaasna loo wadaagsanaya su-aashu taasay ahayd jawaabtiisa waan arki doonaaye laakiin bal halkan yar icraad nawowi baa raximah llahu tacaala ma sharaxa wuxuu leeyahay cibaaradan dhacday maa yushtaraku waa lafdigan nusqooyinkii kitaab kastan baa wada dhacday laakiin waa saxiix buu leeyaho ishkaal ma jiro oo laba wej buu ku tawjiihiyey mid inay maadani bimacnaa man ay tahay oo maadan inaan man kaba dhigno dee maadu oo waxaan caaqil ahayn bay ku dhacdaa mantuna caaqilkii bay kuba dhacdaa kollayna dee ficilkii malaasan imika uu binaysan yahe majhuul ahaanee lafdiga inooguba sugan iyadoo maadii man loo bedelay laqbadii way sii adkaanaysaaba oo tawjiihani waa tawjiih yar dheer haddaan ismigii lagaba dhigi ama ficilkii lagaba dhigi mid u binaysan faacil u binaysan oo laba oo aan laba yidhaaho ayashtariku fi lbadanati badanadii miyuu wadaagsanayaa hadiga ahayd ee debad laga soo kaxeeyey ma ay man yashtariku oo maadii bimacnaa man ay noqoto cidda wadaagsanaysa fi ljasuuri osta imikaba neefkii halkan lagu iibinayay toddoba ay shuraako ugu noqon karto hadigii debad laga keenayna miyay taasi ka suurto gelaysaa oo wuxuu isidhi malaa way kala duwan yihiin waa taa yidhi bal taasi waa mid ee laakiin laftiga kol hadduu majhuulu binaysan yahay in la idhaha yushtaraku fi lbadanti man yushtaraku waa laqbadi way yar adkaanaysa laakiin weji labaad buu sheegay imaamku raximah llahu tacaala oo uu yidhi waa wejka labaad oo ah maadan in masderiye lagaba dhigo waana tan markii horeba laqadayda ku horreysiiyey oo markaa macnuhu noqdo ayushtaraku fi lbadanati ishtiraakan kalishtirاaki fi ljazuur oo maadu inay masderiye tahay dee ficilkiina masalan sagaba awilanayno waana tii laqbadaydu ahayd ayushtaraku miyaa la wadaagsanaya fi lbadanati ma yushtaraku waa ka shtirاaki inta lawadaagsanayo amase dee wadaagsi la mid ah kii neef keelo halkan laguba iibiyey la wadaagsanayay cidi toddobi ku shuraako noqonaysay taas buu hi bal markaa maadaba masari haddaan kaba dhigno ishtiraakan kashtiraa kalishtirاaki fi ljazuur ishkaalkuna kaa halka kale kaba imanaya dee kanaa markaa dhowaanaya san dambe wejka labaad baa dhowaanaya ama ixtimaalkan cibaaradan dambe qaala markaa jaabir baa wuxuu yihi maa hiya jazuurkani may ahaan ilaa min albudni iyaduba waa budni un waxa udhaxeeyaa ma jirto oo kal haddii dee imika ay neefkii la qalayo oo loo soo iibiyey in hadyi ahaan loo qalo iyaduba budnigun bay kaba mid tahay kol haddii imika marka kale jazuur aan idhaahno neefkaa si kale loo qalanayo laakiin kol haddii waxaa loo soo iibsaday ay ahayd hadyi in nusub lagaba dhigo inuu ruuxu hadigiisii kaba dhigo dee iyaduba budnigii bay kaba midtoo wax farqigo udhaxeeyaa ma jirto ee ama ruuxu marka hore ha soo kaxeeyo ha ku talagalo intuu dee kusoo socdoba xaramkii ama halkan ha kababa iibiye waa wax bannaan toddoba ayay ka gudaysaa waxadara jaabirun jaabir waa joogay oo alxudaybiyata waa san cibaaradan fi lxaji waalcumrati buri cumradii baa laynoo cadaynayaa waktiga ay ahaydoo xudaybiyana jaabir uu joogay oo rasuulki ilaahay uu la socdaybo qaala wuxuu hi naxarnaa yowmaidin sabciina badanatan maalintaa waxaanu qallay oo hadi ahaan ay u qaleen toddobaatan neef oo geelaba ishtarakana waananu shuraako ku noqonay taas oo waxa weeyaan siday ugu shuraakoobeedna waa tan kullu sabcatin fii badana toddoba kastaaba badana ayay shuraako ku noqdeen oo kullu sabcatin mubtadaan kaba dhiganay fii sabcatin aan kaga khabrayno waayo ishtaraknaana hadal dhan un baan kaba dhigana oo ficil iyo faacilkiisiia haddii luqadii akaluuni lbaraaqis halkan laguma xambaari lahaa oo kullun ay faacilka ahaan lahayd taasna damiir meesha yimuun ay ahaan lahayd oo macnuu ahaan laha ishtaraka kullu sabcati fii badana kullu sabcatina faacilkii ay ahaan lahayd dee taasi waxay noqonaysaa n luqo aada u liidatay inaan ku xambaarno xadiiskii aan kuba xambaarno walow dee waxyaalo meelaha kale ay kuba xambaareen uu jiro marka waxay noqon lahayd haddii aan luqada kuba xambaarno kullu sabcatin faacilkii aan kaba dhigano oo taas e laakiin imaka haddaan luqadii dee daahirkayd ishtaraknaa waanu shuraakownay oo si ay ugu shuraakoobeedna waa tan oo kullu sabcatin toddoba kasta oo annaga naga midiba maxay shuraako ku noqdeen fii badanatin neef ayay ama badanaa ama dee neefkaa geelay shuraako ku noqdeen bal laba dariiq baa weli inoo harsan xadiidkiisii وxadثnي محaمد بن xاakم qال xadثna محaمد بن بكر qال أخبرna بن جurayج qال أخبرna أbو الزبير أنه سمعa جابر بن عبداللh يحadث عن xجة النبي صلى الله عليه وسلم qاaل wuxu uhi markaa jابر فأmrnaa wuxuuna أمray إdا أxlalnaa markanu تaxallo rasuulki ilaahay النhdية dee kle xadiikiisii dheera aynu soo marin buu qeybkani kamid noqonaya oo waataynu soo maray rasuulka ilaahay markii horeba dee waxay dee dadkii badnaayee xajka iyagu ixraamnaa markii iyagu ay dee soo gaadheen maka ay dawaafeenba inuu tan laasimiyey oo uu amray tii buu sheegaya oo rasuulka ilaahay baa wuxuuna amray markaanu taxalluleen dee cumrada dhammaysano an hudiya inaan hadyi bixino oo hadyi ee hadyigana waa tan oo waa hadyigii tamatucin mutamaticiin bay noqdeen faman tamataca bاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhadyi ilaahay baa yidhi marka hadyigaa weeye wayajtamica dee si ay haddii laba wada waayo ruuxii inuu neef adi la wada helo mid kastaaba gaar ahaantiisa uu qalo bal inay dee neefkii geel ahaa ama kii lo-d ahaa toddoba ruuxuu kaba gudayo isagoo una sheegaya wuxuu markaa jaabir yidhi axlalna an idaa axlalna an hudiya wayajtamica way ku kulmaanoo annafaru jamaaco mina naga naga midi waa toddoba fi lhadiyati hadiyadii ama ay kuba kulmaan kollay lafdigan alhadiya waa tan oo dee markay noqoto waxaan ruux loo hadiyeeyo iyadna waa luqadii loo yaqaano dee luqaday kuba imanayso alhadiya ruux wixii ikraam ahaan looba siiyo waxaan xaramka loo hadiyeynaya nacam ama gee xoolahaasba ah ayaa hadyina waa lagu magacaabaa hadiya oo imika san inoo taalo oo la shadana waa lagu magacaabaa ujeedadu waa la tasqiiliyaa waa la shadaa san inoo taala waana la takfiifiyaa marka haddii ay jamac tahay alhadyu iyo alhadiyu labaduba waa wax luqadii ay inoo soo naqliyeen culimadu mufradkina muxuu noqonayaa hadiyatun oo waa tan aan hayno mufradka oo la shado bal tan mufradkay soo naqliyeen iyadana hadyatun in laba yidhaaho waa nasa uu dee alfayuumi kitaabkiisan almisbaax lmuniir uu kuba soo naqliyo oo cibaaradiisa ahayd alhadyu maa yuhdaa ila alxarami min annacam yusaqalu wa yukafafu waa la tasqiliya alhadiyu waa la yidhaa waana la takfiifiya alhadyu baa la odhan markaasuu ka cabiray alwaaxidatu hadiyatun bitasqiil marka ka keliyina mufradkuna waa iyada hadiyatun iyadoo la shadayo waana la fudaydiyaa bu ihi qolayna wuxuu kala soo naqliyaa kan alhadiyu ama alhadiyu bal matalan markay taa tahay me waxa weeyaan alhadiyatu marka la odhanayo inuu kii mukafafkaa jamciisi yahay bay barhkoodna uu kala soo naqliya bal waxaan leeyahay alhadiyatuda inoo taalaa bimacna albadanati riwaayaadka hore aan kuba soo aragnay un bay laba mid tahay kitaabkan aan waxaan kasoo naqlinayana almisbaax munir kolle waa kitaab qayima mufiida asalka hore kitaabkan dee marka la eego madhabka shaafici kutubtiisa fiqiga kuwooda ugu ahamsan kaba mida ee asharxu lkabiir la yidhaahee uu leeyahay raaficiye uu kuba sharxay wajiz khazaali wixii luqo ee dhacay ama qariibkiisii ayuu sheekhu u dejiyey fayuumi kitaabkaas oo almisbaaxu muniir fii qariibi sharxi lkabiir waa sharaxa weyn dee luqada markii dambena muxuu noqday luqadii oo badnayd daraaddeed kitaabka dhacday waa kitaab weyn oo qayima ayaa arrintii iska noqotay kitaab kaba munfasiloo luq ahaan loo isticmaalo isagoo inna kitaabkii ku xidhnayn sida dee matalan kutubtan kitaabka lagu takriijiyeyba gaar ahaanteeda laysagaba isticmaalo xaafid ibnu xajar kitaabkiisa atalkiis ulxabiir iyo sheekhiisi ibnu mulaqin kitaabkiisana kaba weyne albadru muniire isaga kollay asalkiiba uba ah iyo ama kutubta caynkaasa ee lagu takriijiyey waxay wada ahaayeen sharaxa raafici axaadiistii kusoo aroortay baa ka hadalkeed takriijinteed bay ahayd ee maxay noqotayna gaar markii loo madbaciyay kutubta ruux kastaaba isaga baahday cid aan shaaficiyaba ahayn axaadiisoodii uba baahatiyo takriijkoodii ee waxa asal iyagana u ahaa oy takriijinayeen kitaabkaa sharaxa raafici ee wajiis uu kuba sharxay kitaabkan sharxina maanta alxamdulilah waa madbuucba ama alcaziz fi sharxi lwajiz barkoodna fatxu lcaziz fi sharxi lwajiz waa kitaabkii naftiisa u madbacaysan isagoo waliba muxaqaqa haddaba waxaan lahay misbax mudirna kitaabkan bu dee luqaadkiisii un ayuu dabdinaya lakin waa kitaabkaa si gaaraba bal dee kutubta macaajibta kuwooda asiilka ah kaba mid noqday bal fawaaid kala duwan oo uu la dheeriyay mala macaajib badanna way jirtaaba haddaba laftigan hadiya waa taas oo macnaa jamaacada anaga naga midi waxay ku kulmayeenba fi lhadiyati wadalika waxaanay ahayd markaa rasuulkii ilaahay uu tan amray xiina amarahum markii uu amray an yaxiluu inay ka taxalulaan min xajihim xajkoodii oo xajkoodii ay fasakhaan ay cumro u bedelaan ay taxalulaan ayaama dabadoodna ay xajkii dib maka ugaba xidhaan markaas bay ahayd markan uu yihi waa xajkii markay noqoto dee wakti ka horreeye xudaybiye uu san uu faray oy san sameeyeenay ku camal faleenna waa jirtaye inay dee hadyi la yimaadaan waana hadyigii mutamaticinta ee qur-aanka naskiisaba kuma sugnaa toddobada iyada ka midina bal ama neef geela ama neef lo-ah ay isugu tagaan oo mid kastaa sulucaas ayaa ka gudaya neefkaasba fii hada alxadiisi afkiga san baa dhacday kale saaxibu lbaxr muxida mashik maxamed cali aadam cibaaradiisa oo kale isagana waa dee bal waa laga yaabaa une waxaaba laga yaabaa buu leeyahay cibaaradan fii hada alxadiidi inuu ku ishaarayo xadiidkii dheeraa aynu kaba soo baxnay rasuulkii ilaahay xajadiisii sifadeedii iyo kayfiyadeedii waa xadiidkii dheeraayo macnaa xadiidkani xadiidkaas buu kaba mid yahay waa qeyb xadiidkaa kaba mida aynu soo maray xadiidkaa bal taas kale sharaxda kale bal iyaguna halkan yar muhimkaa ma iyo suurtagelinaan eegeen macnuhuna waxa weeye xadiidkan ayay tani dhacday xadiidkaa horena kolley dee ay intan in ka basisan aan kusoo aragnay taxalulkoodii iyo amarkii rasuulka ilaahay amray iyo waxyaalihii ay is yidhaaheen iyo taasba kaasun buu qeyb kaba mida yahay xadaثna yaحya بن yaحya qal aخbarana hushaym an cabdilmaliki an caطain an jaabir bn cabdiلlahi qaal anahu qaal intii hore o dhan abu zubayr baa jaabir bn cabdillahi ka warinaya maka cada bn abi rabax baa kaba warinaya cabdilmelikna isna waa in hore usoo maro iqa aho cabdilmelik ibn abi maysara kaleyme ibn abi sulayman baan leeyahay abu sulayman kaas baa maysaro la yidhi alcarzami horeynu usoo aragnay qaala wuxuu uhi jaabir bn cabdillaahi kunaa natamatacu maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam bilcumra kunaa waxaanu ahayn natamatacu kuwa tamatuca maca rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa anagoo bilcumrati cumraan ku tamatucayn dee ruuxa cumro ku tamatucayaana waa isagoo ashhur alxaj intuu cumraysto dabadeedna halkii maka kaba xaja markaa taas buu yihi kunaa natabatacu fanadbaxu waanu gowracaynay albaqarata neefka lo-ah can sabcatin toddoba nafar xaggood baanu kaba gowracaynay nashtariku fiiha xaal aan wadaagsanaynoonu shuraako ku noqonayno cibaarada neef kunaa natamatacu maca rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam bilcumra wuxuu ka cabiray de imaka sidaasaanu yeeli jiro oo daahirka cibaarada uu yahay dee mar wax ka badan inay taa sameeyeen inay sidaasaanu yeeli jireen marka ay tahay kaana yafcalu kada oo kale sidaasuu samayn jiray waxaad moodaa takraar ama wax dawaam faa'iideynaya taasba wey sheekha raximah llahu tacaala halkan sharaxa ayaa wuxuu ku leeyahay hada fiihi daliilu lilmadhab الصaxiix cinda اlusuuliyiina ana lafda kana laa yaqtadi takraar arrinkani wuxuu daliil u yahay waa cibaaradan buu ujeedaa kunaa natamatacu macnaa waa kaano oo dee ficil raaco kaana yafcalu kada iyo taas oo kale kaana yaquulu kada ay daahirka cibaaradu waa in wax soo noqnoqday ay tahay oo wax aktar min mara la sameeyey halkana xajku mar keliyun buu ahaa cumradoodan ay ku tamatuceen tii xajatulwadaac ubayda mar labaad maba dhicin markaa sheekhu wuxuu leeyahay madhabka صaxiixa cinda اlusuuliyiin ba waxa ay tahay lafdiga kana takraar ma keeno ma keeno waayo exraamkooda bitamatuc bاlcumra mar keliyo adugu bal taasi kolley waa masale malaa hadalkeedu intan ka yar badan yahay way jirtaayo iyagoo meelahan iyo wixii laba mida eegay usuuliyiinta qaarkood bay ku tegeen kana inaanay asalkeeda inaan qariino la helo mooye takraar keenahayn laakiin dawaaif kale oo usuuliyiinta ka midi maxay qabaan inay marka cibaaradan ah kaana yafcalu kada dawaam ama takraar keenaysa ilaa liqariinatin inay qariina jirta mooyaan ka sarfinaysa oo ka dhigaysa mar keliya wax dhacay halkan oo kalena jawaabtoodu qolooyinkaa maxay noqonaysaa qariina aan haynaayo ah xajkii rasuulka ilaahay iyo tamatucoodaasi inuu mar keliya ahaa qariinadaas baa maanta ka sarfinaysa kaana inay dawaam keento ee haddaanay qariina jirin dawaabka waa lagu xambaaraya ama takraarka way keenta adugu bal waa masalo baan leenahay kolley isaguba khilaafka waa ishaaray oo lilmadhabi saxiixi buu kaba cabiray ee qolooyinka kale ee muqaabilkuna sida kalena kuwaa raajax yeela oo leh haddii aan qariina jirin tilmaamaysa inaan looga jeedin takraar ama dawaab takraarkaa lagu xambaaraya laakiin haddii qariino la helo sida halkan oo kale ha ma keenayso oo markaa dawaab laguma xambaarayo taasi waa mid halkana muxuu yihi fndbaxu albaqarata can sabcati nashtariku fiiha waana umuurihii aynu soo maray rabta xadiidkii jaabir waa inoo dhammaaday xadiid kaloo jaabir leeyahay na waa inoo soo socotaa ishtiraaku ku sugan yahayba oo laakiin raqam gaara uu siyo kii hore ahayd waxaa axaadiisa inoogu sugan alishtiraaك fi lhadyi wax jaa-iza inay tahay kollayna khilaaf haba jiro e laakiin markaan eegno culimada intooda badan axaadiidana ay dee xujo u tahay oy daliil u tahay oo ciddii kale qowl kala qabtana axaadiidani kollay qowlkooda ay kaba hor imanaysa ama ay dee khilaafsan tahay waa marka la eego dadkii iyagu ama hadyigoodaasi tadawuc ha noqdo waayo tafsiil halkan ma jiro la kala qaaday ma jirto ama waajib haba noqdee waxa weeyaan ishtiraagan geeli iyo lo-dii la wadaagsanayo toddoba nafar ay wadaagsanayaan waa inuu jaa-is yahayba weeye xagga kale adriga inaan ruux mooye min labaad aanu xataa lakala qeybgelahayn taas waa waxay culimadu kuba ijmaacsan tahay taasba wey culimadu kuba ijmaacsan tahay markaa toddoba shaksiyo toddoba dam oo kala duwan leh xataa hadday kala duwanyaho mid qaari yahay mid isagu waxa weeyaan mutamatic yahay mid wax kale bal matalan ay keento waxyaalihii kale dee kolkol ay kaba imanaysa hadduu wax kuba dhaco dhig ama dee uu kaba laazimayey ay markaa ay isugu jiraan way ka gudaysaa axaadiidtana ta iyada inooguba sugan wey marka arrin kale masale kaloo yar muhimuu sheekhu halkan raximah llahu tacaala xadiidkan dambena uu inoo faa'iideynayo xadiidka dambe baa muxuu kuba sugnaa faamaranaa idaa axlalna an nuhdiya rasuulka ilaahay wuxuuna amray markaan taxallulno inaan hadyigii bixino ruuxan mutamaticiina iyaguna dee taasay mutamaticiin bay noqdeen oo xajkoodii bay fasakheen dee tamatuciisu cumrada markuu dhameeyaa taxallulkiisu noqonaya daahirka xadiidkana muxuu keenayay weli xajkii oon gaadhin dee kol haddii sababtii dee iyadana kollay damka ku waajibinaysay waa tan qeybteedii la horahayo xajna waa sugayaaye marka ay cumrada dhamaystaanba hadigan inay sii qari karaan waayo lafdigan ba ah haddaanu taxallulno inaan hadyigii la nimaadno ayuuna amray taas baa rasuulka ilaahina amray xagga marka la eego waktiga hadyigaasi uu banaanaanaya in la gowraco kollay dee iyagoo xadiidkan daahirkiisuna taa keenayo madhabka shaaficiyaduna kolley waa taas oo kale ruuxu hadduu cumradii dhammaysto oo uu xajkii ixraamto iyadoon yowmu naxriba la gaadhin waa qali karaa bay yidhaahaan bal haddii uu cumradii uu dhammaysto iyadoo weli ixraamkii xajkana uu sugayo waayo wixii keenayay ee cumradan baa keenaysay uu dee xajkii ka horreysiyay inuu xajkiina miiqaad kale dib aanu ugu laamahayn ee uu maka uun kaba xidhanayo markaa waa lasii qali karaa ba yidhahan walow dee tan iyada hadduu laba sugayo ma naxrisan dadka badankoodu yahay aan basi kuma sugnayn laakiin xadiidkaa taa keenayo oo inuu bal matalan waktigaa horteed hadduu siiba qalo tamatuciisii hadyigii kaba imanayay uu sii qalo in waxa weeyaan ay caadi tahay oo baasi aanu kuma sugnayn ama ay bannaan tahay waa laftigu tu inoo keenayo xadaثna cثman بn abi shaybata qal xadaثna yaحya بn زakarya بn abi zaa'dة عan ibn jurayji عan abi الزubayri عan jaabiri qaal dabaxa rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslم rasuulka ilaahay uu gowracay can caaishata caaisha baqarata neef lo ah yowma naxri maalintii naxriga وxdثnي محamed بن xاtm qال xadثna محamed بن bkr qال أخbarna بن jurayj xا وxadثnي سacيid بن yaحyى الأmawي qال xadثnي abي abina yaحya بن سacيid بن aban wayaynu soo aragnay habeena dhoweydba qال xadثna بن jurayj qال أخbarnي أbو الزbayr أنه samعa jaaبir بن cabd للahi yqul نaxra رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم عن نsاء rasuulkii ilaahay dumarkiisii ee dumarkuna caaisho xaaladeeda waan soo ogaanay dumarkii kalena way la socdeen hadi gaar ay wadeen ma jirin oo mutamaticaad bay ahaayeen dumarkiiba haddaba rasuulka ilaahay intuu isku daray ayaa wuxuu kaba qalay neef lo ah can nisaa'ihi dumarkiisii wa fii xadiidi bakrin can caaishata baqaratan fii xajatih waa neef loo ayuu dumarkiisii kaba qalay ama caaisho kaba qalay oo labada laftiyeed laakiin waxaan leenahay untaa caaisha dee ina waa tan aan aragnay caaishana shaksi keliyay ahayd iyadu qaarinay ahayd hadyiba iyadana lagu lahaa horaynu usoo ogaanay ee bal masalan caaisha dee keligeed in uu ruux inta kale tadawuc laga wada dhigayo uun mooye iyada sibc keliya ka gudayo wixii lagu lahaa lafdigan canisa iyo riwaayadan kale ama labadan sheekh ee muslim ama khaasatan labada sheekh labadoodii she waa maxamed ibnu bakr bursani riwaayadiisa kuma timi ee cannisaa-ihna maxay keenaysaa xadiidka ibnu bakri maha waa xadiidka marka la eego yaxya ibnu saciid waxay keenaysaaba dee caaishana dumarkiibay kaba mid ahayd marka la leeyaha caaisha waa caaisho dee dumarkii kalena laba jirto walow iyadu ay kaba dunayd iyagu mutamaticaad hadday ahayn iyadu qaarina ay ahayd laba sababood ay kala lahaayeen laakiin xukun keligay labadan sababood ay kala lahaayeen leeyihiin markaa neefkaa loo ah ayuu rasuulka ilaahay ka wada bixiyey oo hadyi ahaan uga wada bixiyey axaadiistii caaisha xadiiskii dheeraaye jaabir kaba horreeyena waataynu soo marray inay tidhi maalintii ciiddii baa hilib la-aadna loo keenay markaasaa laygu yidhi rasuulkii ilaahay baa dumarkiisii tan kaba qalay iyadna dumarkii bay kaba mid ahayd bal markaa waxaan leynahay kol haddii labada laftiba yimaadaan waxba baqaro gaaro iyadii laga qaliymay jirine dee dumarkaasay kaba mid ahayde waxay rasuulka ilaahay dumarkii kaba qalay bal waxay ahayd untaas de hadday wada dhammaayeen maalintaasoo sagaalka ay wada joogeenna waa suurtagal labada kale wax kale in lagaba qalay waayo axaadiisata iyada inooguma imanaysa toddoba shaksi ayaa neefkan kuba shuraakoobi karaa bal taas weeye kolley haddii meelo kale iyo baabab kale saba marka qismad oo kale iyo xaqayminta neefka geela toban adiya lalalaasimo tani iyada waxa weyn dee laba baab bay kale yihiin markay noqoto baabkan hadyiga neefkii geelaha toddoba ai ari u dhigmaya neefkii lo ahaana waa saas oo kale toddoba shaksi baa shuraako ku noqonaya xadiidka baabka waa inoo dhamaaday laakiin laftii baa jira markii hore dabaxa rasuulullahi sala allahu alay waslam can caaishata baqaratan yowma naxr laftii dambana maxaan haynaa naxara rasuul llahi sala allahu alay wasalam can nisaai ama can caaishata baqaratan manaa lafdiiba maxaa naxare iyo dabaxa ayaa ficilka isticmaalkiisu jira kollay farqiga ay udhaxaysiyaana waxa weeyaan un labaduba horta waa gawracii la gawracayay neef kasta oo xalaal ugu noqdo taas bay ahayd ee dabxiguna dee waa cunaha xaggiisa sare san adhiga iyo loo gowraco ee afr awdaajtiisiiyo laba goynayo naxriguna wuxuu noqdaa waa dhuuntii marka laga wareemo sida geeli oo kale oo dee waa luqunta xaggii ugu hooseysay xidadii halkaa kuwa sugnaa iyo goyntan la goynayo ayaa naxri laba yidhaah marka kollay si guud culimaduna markay geela noqoto waxa fiican baa yidhaah ama sunuu yahay naxri baa sunno ah taas weeye oo iyada in dhuuntii lagaba wareemo taas baa sunuu yahay laakiin say dee inta badan ee ahlucilmiga qabaan neefkii asalkiisu ahaa in adhiga iyo lo-dana waxaaba la yidhaha dee isaga in gawraco xagga sare ee dee bal matalan kuba dhow marka adigu dee waa cunaa intiisa sare laga gawraco labadoodan taas baa dee kuwa luquntoodu gaaban tahay taas baa asalku yahay ama sunuu yahay laakiin culimada mucdamkoodu waxay kuba tagaan haddii shaygii asalkiisu ahaa dabxi san adhigii oo kale iyo lo-dii oo kale naxri loo laba yimaado hunguriga xaggiisii hoose uu laba gooyo ama halkaa dhuunta un lagaba gowraco ki ama kii asalkiisu ahaa naxri sida geela oo kale xagga sare gawracoo kale lagaba dhigo in ay banaan tahay ay bannaan tahay ee laakiin dee asalkii wuxuu ahaa iyo sunuu taas allahuma bacd alculamaa way jiraan lagama soo noqliya khaasatan geel oo kale haddii laba gawraco ay idhahaan lama cunayo kale mala maalikiibaa qowl saasa loo tiiriya laakiin kolley dee jamaahiir alculamaa waana taa halkan imaka naxri iyo dabxi labadiiba lo-dii baa loo isticmaalay waxaan leenahay de asalkeedu waa dabxi oo dee in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaratan waa tan qur-aankaba dabxi baa kuba sugan asalku waa dabxi markay lo-da noqoto adhigana taas way noqoto laakiin haddii kii asalkiisu dabxi ahaa naxri loolaba yimaado ama kii asalkiisu naxri ahaa la gowraco unoo xaggii sare un lagaba gooyo sida geeli oo kale iyada markaa waxay tahay in dee waa gawraci waa ansaxaya gawraci waa ansaxaya laakiin sidii istixbaabkii si sunno ahayd ayaa la ama dee wixii halkan dee ku habboonaa ayuun baa lagala tegay baabu naxri lbudni qiyaama muqayadatan hada kani baabu naxri lbudni waa geeli imaka jamcu badadatina weeye hadigii ha noqotay geela kalena waa sidii loo beraynayey dhulnabitaankiisii ama gawraciisii laba gawracayo qiyaaman ay qaa'imatan xaal uu yahay neefku mid taagan oo muqayadatan waa jeedigeeda bidix laal xidhay intii kalena ay kuba taagan tahay oo macnaa waa habkii roona sunnii rasuulkii ilaahay ahaa kol haddii neefkan ama geeri oo kale mexalkan gawraciisu uu noqonayo ama dirayntiisu ay dhuunta tahay hadduu neefki waxa weeyaan fadhiyo oo kale waxaa la arkaa inaan hagaagba aanay dee hagaag loo makansan laakiin markuu taagan yahay ee dhuuntii un lagaba wareemo hagaag baa loo makansanaya markaa sunno ahsay noo iman doonta geela marka ay noqoto haddii la biraynayo iyadoo taagan oo bal matalan taas adigu jeenigeeda bidixna la laabay oo laba xidhay intii kale ku taagan in la bireeyo oo wixii dee dhuunta lagaga wareemayay lagu wareemo sidaasna lagu gowraco bal taas ba ay tahay baldahay fadkuru isma allahi calayha sawaafa sawaafana waxay kuma fasireen waa qaa'ima calaa halaaثati arjul baa taa laguma fasiray faidaa wajaba junubuna ayaga waa wax taagni ka dhacayo oo kale markay dee dhacdo dhinacyadeedii ay dee saqadatin weyn wajabadba oo kale markaasin ta waa cibaare iyaduna ama lafdiga qur'aanko macnahan keenaya bal xadiidkaan arki doonaa kolley macnuhuna waa taa xadaثna yaحya بن yaحya qaal akhbarana khalid بn cabdالlahi wضaxaan can yunus can ziyaad bni jubayri ana bna cmara ata calى rajuli ziyaad bni jubayr waa nin taabiciya oo reer daai ahaa ama day ahaay oo kuufana degay kitaabka mar horeynu soo aragnay oo xadiid siyaam ka midaynu kusoo aragnay kolley bukhaari iyo muslimna waxaa la yidhaahaa labadan xadiid buu ku leeyahay xadiidkaa hore siyaam iyo xadiidkan aan caaw hayno laakiin intan aan xaj ku jirnay waxaa kaleynu soo aragnay min zayd ibnu jubayr la yidhaaho waxaynu kusoo aragnay kolley axaadiisii waxyaalahan ruuxa muxrimkii uu dilayo baabkii uuba dhigtay kolley ama raqamkiisu kolley duruqda mid kamid u ahaa ama labuu kuba sugnaayo xadiidkii kun iyo laba boqol raqamkiisu ahaa waa zayd ibnu jubayr labadooda isaguna zayd ibnu jubayrna muslim xadiidkaasunbuu ku lahaa sidan hore usoo sheegnay meel kale kumuu lahayn laakiin waxalasu xaaf ibnu xajar uu faa'iideeyo inoo faa'iideeyo magacii way ku kulmeen jubayr ilmo jubayr baa labadoodaba la yidhaha midna ziyaad weeye midna waa zayd waxay ku kulmeen in mid kastaba ibnu cumar ka wariyo waayo xadiidkaas horeba ibnu cumar buu zaydna kaba warinaya kana waa kada ibnu cumar kaba warinaya waxay ku kulmeen inay laba taabiciy oo dee labaduba siqa ay yihiin laakiin wax nisbo oo ka dhaxaysaa ma jirto jubayrkan mid kasta loo tiriyo labadna walaala-a maha kaasna laba reer bay kala yihiin nina waa nin reer saqiifa nina waa nin reer daya waa nin reer kuufa nina nin reer basre ayuu ahaa magacun baa ku kulmay inay ibnu cumar ka wada wariyaanna way ku kulmeen inay dee waxa weeya labadoo siqa ay yihiinna way ku kulmeen xagga dabaqada way isku dhow yihin raabici iyo taalifay kala yihiin laakiin waxaan leenahay zayd ibnu jubayr oo isaguna meel keliya aha ziyaad ibnu jubayr oo halkan iyo meel siama xataa bukhaarina waa saasune macnaa wax nasab ah ka dhexeeya ma jirtee magaca aabbaha unbaa ka dhexeeya ay ku kulmeen ana bna cumara iyo dee inay ibnu cumar labadoodba wax ka warinayaan ana bna cumara ataa wuxuu maray calaa rajulinin walxaal yamxaru badanatahu baarikatan isagoo dee biraynaya oo dhuudhabayaba hashiisii hadyiga ahayd baarikatan xaal ay tahay iyadoo fadhido tu'san faqaala wuxuu uhi ibcathaa kici qiyaaman xaala kawnihaa qaa'imatan qiyaaman asalku waa master laakiin waxaan ku awilaynaa dee ismi faacil waanan xaalaysanaynaa ibcadhaa kici qiyaaman ay qaa'imatan xaal ay tahay iyadoo taagan oo muqayadatan waxaala labaad macnaa lugteeda ama jeenigeeda bidix xidhan sunata nabiyikum mutabican xaalaad tahay mid raacaya sunata nabiyikum sala allahu alayh wasalam nebigiina sunnihiisi oo sunnihii rasuulka ilaahay wuxuu ahaa se geelii badnaaye uu isagu gacantiisa uu ku baashiray bereebteeda iyo gawracoodaba uu sameeyey iyagoo taagan in dhuunta laga wareemo geeliyo haddaba taasaana bal markay makansana ruuxii uu hagaag u makansanaya inay lo-dii iyo adhig iyo kol haddii la jiifinaya iyada si sahlan baa loo gawrici karaa laakiin isagii kol haddii ay tahay dhuuntii oo lagaba wareemayo ama naxri arrintu ay tahay taagnidan baa sahlan ee markaa ay fadhido way yar dhici karta inaan hagaagba loo makansan haddaba taas baa sunnii rasuulka ilaahay yahay esaa ku bira buu ku yihi neefka baabu istixbaab almaslan taas oo de waa sunanimadkii ay taas waa shay sunno ahan weeye baan leeyahay haddii dee burukiisaa laba khilaafo iyadoo fadhida gawraci waa xasilay kol haddii gawracii lalaba yimi laakiin sunii baa kan asu ibnu cumar inoo sheegay bab istixbaabi bacti اlhadyi ilى اlxarami liman laa yuriidu dahaba binafsi wuxuu u baabaysan yahay istixbaabi bacti اlhadyi hadyi in la diro suna nibadkeed ilى اlxarami xaramkii liman laa yuriidu dahaba binafsi ninkai aan doonayn inuu tago oo macnaha ruux halkeednaba jooga oo sahaynsadna dee xaj ama waqtigaa tag inuu hadyi cid tegaysa raaciyo oo xaramkii la geeyo lagu gowraco dee waktigaa hore xoolaa la kaxayn jiray taas bay laakiin waa imaka isagoo de xaggaa idhaa ka iibiyo hadii halkaa ku qala ee imaka waa diridii la dirayo iyaga taasaa u suurtogelayso dadkii tegayay inay raaciyaan oo dee hadyigan kaley wadaan unbaa lagu daraya ruux fadhiyay baana diray oon sabab aan xaj ahaynba haddaba bal taas istixbaabkeeda horta waa mid baabkiisii weeye arrin kale wa istixbaabi taqliidihi markuu yahay ama geel ama lo' weeye iyo adiba taqliidka istixbaabkiisa ujeedada in wax luqunta loo suro lagu garanayo inuu had yahay taasi inay mustaxab tahay iyo wa fatlu qalaa-idi waxyaalaha jamcu qiraadati weeye luqunta loo surayo ee luqunta looga laalaadinayo ee calaamahadii ah soohitaankeedii laba soo hayay loo sii diyaarinayay waana baacisahu masale muhima tan taaluu tarjamadii usoo dhigtay waana baacisahu ruuxii diray waxaa kaloo u baabaysan yahay ruuxii diray hadyigaa laakiin isagoo aan ixraaman ee iska fadhiyey laa yasiru inaanu noqon ahayn muxriman ruux muxrima walaa yaxrumu calayhi aanu xaaraam ka noqonayn shay-un shay bidalika ay bisabab bidalikadi waa bisababi bacti lhadyi wey hadyigaa uu diray sababtii maxay tahay halkana ruux hadduu hadyi diro waataynu sooba aragnay dee ruuxa hadyi rasuulka ilaahi waa soo kaxeeyey waxaana la amraya walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila madaxyadiina ha xiirina ixraamkiina baaqi ku noqda ilaa hadyigu meeshiisii kaba gaadhay iyo waqtigiisii la qali lahaa saas baa keentay rasuulka ilaahay inaanu saxaabadii ula mid noqon ee uu qaarin ahadu ixraamkiisii isaga iyo wixii xoolo waday ay baaqi kuba noqdaan markaa ruuxu markaa uu ixraamto hadyi waday ixraamkiisa isagoo hadyigiisaa qalo u mooye waa inuu ixraamkiisii ku baaqi noqdo laakiin ruuxii aan xaj ahaynba diridan uu diray hadyigaasee xaramkii laguma qalayo kama dhigayso inuu muxrim noqdo kamana dhigayso inuu waxyaale iska ilaaliyo wixii ruux muxrimi iska ilaalin jiray taas baana axaadiis ay nooguma iman doontaa baabkuu yar dheer yahay laakiin baabka intaa leegi waa xadiis keliyaha xadiis labaadba ma aha saa daraaddeed markaan meelaa dee kolba laakiin wax cusub baa inagu soo bixiye baabka intaa leegi waa xadiis keliya una xadiis caaisha waxa kaloo dhami waa riwaayaad iyo duruq xadiiskani leeyahay uu sheekhu meel keliya isugu wada keenay allaha ka raalli ahaadee saa daraaddeed waxay noo dhib yaraanaysaa inaan dee laqbadaan in badan aan siraac raacinen waxadathana yaxya bnu yaxya wa moxamed bnu rumxin qaala akbarana laysuxa وxdثna qتaybة qال xdثna lyt عن بن شhاب عن cروة بن الزبير وcمرة بنت cبدالرحمن معنaa cروة بنت الزبير iyo cمرة ayaa labadoodu maxay inoo warinayaan أنa cاaشhaةa qاaلت inay tihi kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa يhdي mid dira hdي min اmadinati madine isagoo joogo hadي halkaa kaba diri jiray faaftilu waan soo hayeyo qalaa-da hadي waa hadyigaa uu dirayo waxyaalaha luqunta looga laalaadinaye lagu garanayo inuu hadyi yahay ayaan anugu gacantayda kusoo hayay waxaana inoo soo socotay suuf iyaga dee agtooda kuma sugna ay hayeen inay uga soo hijirtay wax luqunta looga laalaadiyo uma laa yajtanib rasuulka ilaahay markuu diro hadyigiina calaamadii hadyiga lagu sameeyo laa yajtanibu kamuu dheeraan jirin rasuulka ilaahay shay-an shay oo mima yجtanib الmxrimu ruuxa mxrimka wuxuu ka dheeraaday kaba intay haweenadiisu de dumarkiisu ay kaba mid yihiin iskama ilaalin jire macnaa mxrim ma ahayn isagu hadiga ha loo qalo ha la tage lakin taas xraam iyo inuu wax iska ilaaliyo taas xukunkaasi isaga waxaweyn may dhac ahayn waana inoo soo socotaa dee صaxaabo dee iبnu cabaas ba halkan inooga magacaabana iyagu qabay arinkaasna way inoo dambeeyaan in shaء الlahu taعalى وxdثnي xرmلة بن يحyى قال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاب بhdا الاسناaد مثله xadيiثkii hore mid laba mid ah وxdثna سعيد بن منصور وزهير بن حرب qال xdثna سفيان ويna عyynة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم xا وxdثna سعيد بن منصور وkخلف بن هiشام وqتيبة بن سعيد qالوا صدxdaasi waxay dhaheen أخبرna حماد بن زيد عن هiشام بن عروة عن أبيه عن عائشةa qالت caaisha waxay tihi kaanii waaba anigoo anduru eegaya ilaya xaggay anigoo isarkayaa mad moodaa na ujeeddada waxa ay tahay un wakti dambey ka warramaysaa ee waa say u xusuusan tahay baaban moodaa inay imika ay waxani hor joogaan oo imika arkayso oo waxani waxay arkaysaba u muuqdaba uu yahay hagaag bay uxifdisan tahay may iloomin suuradii baa dihnigeeda ee xaadirku ah waxaad moodaa anigu imika inaan is arkayo maxay xaaladeedu ahayd marka ay leedahay inaan is aftilu xaal aan soo hayo dalaa-ida hadyi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay hadyigiisii waxyaalihii luqunta loo suudhayay isagoon tegahayn ayaabad moodaa imika inaan arkayaa noo soo haya macnaa xaaladaydi iyo suuradeedii hore ayay xaadirsanaysaa hagaag u xifdisan tahay binaxwi xadiidkii hore mid laba midoy dee la socotay rasuulkii ilaahay hadyigaa markuu diro inaanu ka dheeraanayn waxaa ruuxa muxrim kaba dheeraado waktiyada hadyigaa direexa kama mid ahayd sanadii xajkiisa ka horeysay abubakar buu raaciyey hadyi markaa uu dadka xajsinayay sanadii sagaalaad وxdثna سعيد بن منصور قال xdثna سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أbيه qال وxuu hi عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أbي بكri weeye aabihii baa qاسم بن محمد baa yihi qاaل سمعت عاشhaةa عاشhana waa idadii soo korisayba تquل xaalay ku qowlayso kuntu waxaan ahaa aftilu mid soohda oo dee waa diyaarintii ay waxaan luqunta looga laalaadinaya ay diyaarinaysa keyr ayde hadii rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم biyadayhatayna labadaydan gacmood ee kuwana ayaan ku soohi jiray uma laa yactazilu rasuulka ilaahay kamuu dheeraanayn shay-an shay sida dumarka oo kale walaa yatruku kamana tegahayn hadyigiisina waa la diraya xaramkana lagu qalayay وxadثna cabdالlahi بn masrwة بn qacnabin qal xadaثna aflax can اlqasimi can caaishaةa qaalat fatartu qalaa-ida budni rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm biyadaya rasuulkii ilaahay geeriisii hadyiga ahaaya uu diray wixii luqunta looga laalaadiye loo sulay anigaa ku soo hay biyadaya sufbaanay ahayde gacmahaygan uma labadayda gacmood uma ashcaraha rasuulkii ilaahay iyadoonu hadda miiqaadki gaadhin waa halkii uu joogayna miiqaadka lamuu gaadhina ayuu ishcaarkii iyo calaamadii ishcaarka ku sameeyey ishcaarkana waa ti aynu hore soo maray oo waa neefkaa geelo kuruskiisa dhinac ahaan la dilaaciyo dee ama waxaweya xarbo iyo wax lamida saa loogu yar dilaaciyo dhiig uu kaba yimaado lagu garto inuu hadi yahay ishcaarku kaas buu ah waqalladahaa wixii anigu aan soohay ee suufkaas ahaana luquntu u suday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh uma bacatha biha uu diray ila lbeyt kacbadiibuu u diray wa aqaama bilmadinati isagu ma xajine madiinuu iskaba joogay famaa xaruma caleyhi rasuulka ilaahay kamuu xaaraam noqon shay-un shay kamuu xaaraam noqon kaana lahu xillan xalaal u ahaa intaa horteed oo ruuxa xalaasha ah wixii xalaal u ahaa xaraam kagamuu noqon hadigan uu diray xadaثna عlي بن xujr الsacdiy وyacquب بن ibrahim الdwraqiy qaala بn xujri xadaثna ismaaعiil بn ibrahim can ayuba can اlqasim وabi qilاabata macnaa ayub sakhtiyani baa maanta qasim bn mحamed oo markii horeba inoogu sugnaa dariiqii hore ama iyo ama labadii dariiqii horeba iyo abu qilaaba cabdالlahi بn zayd labadaba taabici buu ka wada warinayaa ayub oo isba taabici can caaishaةa qaalat anaha qaalat kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu aha yabcaثu mid dira bilhadyi hadyiguu diri jiray aftilu waanan soo hayay oo qalaa-idaha waxyaalaha luqunta looga laalaadinayay qalaa-ideeda biyadaya labadayda gacmood baan anigu ku soohi jiray uma laa yumsiku kamuu joogsan jirin rasuulka ilaahay can shayin shay laa yumsiku canhu xalaalu ruuxa xalaashii wixii aanu kaba joogsan aanu iskaba ilaalin ama aanu dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay kama joogsan jirin oo wixii ruu xalaal sameeyaba uu samayn jiray waxaa hadalkan ku celcelinteeda kolley arrin baa inoo dambayse وxadaثna mحamed بn msن qal xadaثna xusein بn الxasn qal xadaثna بn cawn can اlqasim can أmi الmؤminiina qaalat bal snadku kolley xusein ibn الxasn oo la yidhaha xusein ibn الxasan ibn yasaar barhkoodna ibn malik ibn yasaar ay yidhaaheen oo atbaacu taabiciinta iyo xadiidka waa inoogu sugan yahay waana nin iqa ah axaadiidiisu ma badna kolley kitaabkana malaa saddex xadiis buu ku leeyo kani ugu horeeyo asxaabtii ibnu cawn ayuu kaba mid ahaa cabdiraxmaan ibnu hadiya baa dadka u sheegay oo dee matalan ogaana dadka waxay uga wariyaan waa nin iqaan leenahay kitaabkeennana axaadiis kooban kuloo kani inooguba horeeyo magaciisana xusein ibn اlxasan ibn yasaar laba yidhaaho atbaacu taabiciintiina kaba mid ah asxaabtii imaamkan weyne cabdullahi ibnu cawnna xertiisii kaba mid ahaa xadaثana ibnu cawni can اlqasimi can umi اlmؤminiina wa caaisha qaalat anaha qaalat anaa fatartu tilka اlqalaa-ida maxay tihi min cihnin cihnigu waa suf kaana cindanaa agtayada ku sugnaa ayaan ka saahibo waxaa hadyigaa luqunta looga laalaadiyey faasbaxa fiina rasuul llahi sala allahu alayh wasalam uu waa berisay rasuulka ilaahay markaa hadyigiisii hadda calaamaadkii hadiga lagu sameeyey hadday tahay wixii luqunta loo suriyey hadday ishcaarkiiba tahay haddana rasuulka ilaahay dhexdayadiibuu kuwaa beristay xalaalan xaaliya isagoo xalaala ya'ti la imanaya maa ya'ti wuxuu la yimaado alxalaalu ruuxa xalaashi min ahlihi xagga ehelkiisa iyo zawjadiisa oo dee waa la kulmayey xaraam kamay noqon aw ya'ti shaki weeye uu la imanayo maa ya'ti rajulu ninku wuxuu laba yimaado min ahli ehelkiisa xaggii wuxuu kalaba yimaado oo adigu isagoo xalaal oo wax ka xaaraam noqday aanu jirin buu dhexdayada baaqi ku ahaa hadigiisna waa socday si xaramkii looguma qalo وxadثna زهير بن حرب qال xadثna جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةa qالت أنها qالت waxay tihi caaisha laqad ra'aytunii waan is arkay naftaydaan arkay leedahay oo imaka damiirkan dee ta'da ah iyo damiirkan labaad ee dee waxa weeyaan imaka ya'dii waa faacil iyo mafcuulkiio wax keliya kuwaan dhacayaan shaksi keliyay tahay waa iyadii un anigaa is arkay bay leedahay kollayna waa khasaais dee ru'yadii xilmiyad ahayd baa xukumka lahayd ee tan basariyadna waa la raaciyey uno afcaashan afcaal lqulubka ay yidhahaan khasaa'isteeday taasi kaba mid tahay in faacilkeed iyo mafcuulkeedu laba damiiroo wax keliya wada laamaya noqdaan waayo afcaasha kale taasi kama dhacdo faacilkii iyo markaa mafcuulkii laba damiiroo haddana wax keliya ku wada dhacaya waa khasaa'ista afcaal lqulub laqad ra'aytunii aftilu qalaa-ida lihadyi rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam min alqanami tii hore waa ka kollay ishcaarki iyo geel bay ahaayeenba laakiin tani maxay tahay waaba adina waa diray rasuulki ilaahay madiinu kaba diray xaramkii baa laiyo makaa la geynayo boqolaalkaa dee kilomitr baabane lasii wadayay iyadoo iyadana luqunta wax yar ay qaadi karaan dee waa suufkan yar looga laalaadiyey si loogu gorto waxan inuu hadi yahay fayabcaثu bihi uu dirayay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh uma yuqiimu fiina dhexda iyaduu iskaba joogayay xalaalan xaalu yahay isagoo xalaala oon wax isaga ka xaaraami aanu jirin weli duruqdi way socotaa xadiidka وxadثna yaحya بن yaحyى وbkr بn abi shaybta وabu qrayb qala yaحyى أخbarna وqal الآkخrاn xadثna abu mعaawiyaةa عan الأعmشh عan إbrahيma عan الأswad عan caiشhaةa qاlat أnha qاlat رubama fatrtu waxaa dhacaysay fatrtu inan anigu soho alqalaa-da waa waxyaalaha luqunta loo surayo hadyiga lhadyi rasuuli الlahi slى الlaهu عalيه وasلم fayuqalid hadyahu hadyigiisii buu luqunta wixii u surayey uma yabcaثu bih uu dirayay rasuulka ilaahay intuu dee wixii luqunta uga laalaadiyay si hadiye ahaan ayuu dirayay uma yuqiimu laa yajtanibu shayئa kamuu dheeraanayn shay mima yajtanibu lmuxrimu ruuxa muxrimkii wuxuu kaba dheeraada ah markaas kamuu dheeraanayn rasuulka ilaahay وxadثna yaحya بن yaحyى وbkr بn abi shaybta وabu qraybi qal yaحya أخbarna abu mعaawiyaةa عan الأcmaشh عan ibrahim عan الأswad عan caiشhaةa qاlat أhdى rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم maraة ilى الbeyti غanma abiguu hadyeeyey faqaladaha luquntu wuxu suray calaamadii hadyiga ahayd وxadثna isxaaq بn mansuuri qal xadثna cabdالsamadi qal xadثnii abi abihi cabdالsamad ibn cabdilwariث qala xadaثnii mحamed bnu juxaadata isagana horeynuu soo maray mحamed ibnu juxaada can اlxakami waa isla dabaqa un labadooduba waa khaamisa xakam ibnu cutaybiya mحamed ibnu juxaada can ibrahima can اlaswadi marka haddaan mحamedna aan nidhaahno waa taabici xakamna taabici yahay ibrahim afar taabici baa markaa israacaya can caaishata qaalat anaha qaalat kunaa nuqalidu shaaa waxaanu luqunta wuxuga laalaadin jirnay ashaa ariga waa jamcu shaatin oo shaatadii baa jamiceedu ashaa kolkol ashiyaahna waa lagu jamciyaa oo taas baa laguba jamciyaa bal markaa kolleyna lafdigan ashaatna walow lafdigu aada moodo dee lafdi muanasa inuu yahay haddana culimadu si guud waxay yidhaahaan ashaat ama luqadu neefkii kii labaa iyo kii dhadigaaba ashaat way ku dhacaysaa waa neefkii adhi ahaa uu ku dhacaya haddaba ari ayaan dee ama wadanbaa u diraya ama ariguu dirayay luqunta si xaramka loogu qalo fanursilu biha waanu diraynay rasuulka ilaahay intuu wixii calaamadii hadyiga lagaba laalaadiyo warasuul llahi walxaal rasuul llahi sala allahu alayه wasalam xalaal lam yaxrum aanu xaaraam noqono calayhi korkiisa xalaal buu ahaaye isaga korkiisa minhu waa min alxalaali oo ah waxyaalihii xalaasha ahaayee ruuxa aan muxrimka ahayn u xalaasha ahaa shay un shay kaba midi bal lafdigan dambe lam yaxrum calayhi minhu shay-un kale calayhi iyo damiirku wuxuu laamayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh minhu damiirkan ku jiraana lafdigan xalaal buu u laamayaa laakiin haddii taasoo ay ahayd macnihii hore ee lafdigu markaa uu khabar dee inay rasuulullahi baa mubtada xalaalna khabar bay ahayde macnuhu uu ahaa ruuxaan muxrim ahayn kaas buu ahaaye imanka damiirkii maxaan ugu celinaynaa macnihii labaad ee lafdiga xalaal lahaa oo ah waa wixii did alxaraam xaraam u didka ahaydoo markaan nidhaahno lam yaxrum muu xaaraam noqon calayhi cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam shay-un shay oo minhu min alxalaali waxyaalaha xalaasha ahee ruuxa muxrimka xalaasha ah marka maxay noqonaysaa dee damiirkii imaka aan celinay iyadoo macno laba macnaa laftigii xalaal lahaa did almuxrim xalaal buu ahaa did alxaraamna waa macno kaley ahayd markii hore maxaa loo isticmaalay macnihii didal iyado markaa muxrim ahaa baa loo isticmaalay macnaha labaad ee damiir ahaan aan ugu celinay siday laqbadu inoogu toostana waxay ahayd macnihii labaad ee uu lahaa oo ahaa did alxaraam baanu isticmaalna markaa taas waxay noqonaysaa xagga balaaqada ama badiica alistikhdaam ay yidhaahaan oo kelimo laba macno leh oo dee bal matalan san oo kale laba damiir damiirna uu macno u laabmo damiirna macno labaad oo kale ay lahayd bal loo celiyo dee xaggan marka la eego badiica waxyaalaha muxasinaadka kaba mid ah oy istikhdaam yidhaahaan taas bay noqon oo aan bal matalan minhudan markan marna dee markii horena xalaal baan ku laqbayno rasuulka ilaahay xalaal bu ah muxrim ma ahayn imikana waxyaalihii xalaasha ahaa baan kaba dhignay wax kaba midi xaraam kabay noqon adigu bal taas bay noqonaysaa muxasinaadka badiicana kaba mida bal dariiqyo kooban baa inoo hadhee axaadiisan ama duruqda xadiidka maxaa inooguma sugan inay mustaxab tahay ruuxu in hadyi isagoon tegahaynba xaramka loo diraayo waa ajri iyo cibaado taas bal ay tahay ruuxii aan tegahayna cid kale inuu diro de haddii aan imika la kaxayn karayna hadduu ruux halkan kaba diro u yidhaah halkaa xoolo kaba iibiyo dadkaa u qala bal masalan oo hadyi xaramkii lagu qalo waa hadyi la diray unbay noqon yaa lasii kaxaynoo muddadaa dheer beer arrintan kale taqliidkii dee horeynu usoo maray hadyiga iyo ishcaarkiiba ishcaarki iyo taqliidku waan soo laqbaynay taasba weeyaanoo kollay ishcaarkuna si dee jamaahiir alculamaa ay lahaayeen geliya lo-daba ishcaarku waa shay jidaysan adhigu waa daciifo in waxadayar dee markaa isagu taa ishcaar lagulama imaanaye laakiin sida xadiidkan inaguma sugan taqliidkii isagu waa wuxuu qaadi karo suuf yar bay ahayd oo luqunta loo sudhay kol geela kaa sumayna kolkol bay laba kabood luqunta uga laalaadin jireen ama maydhax iyo waxyaale uga laalaadin jireen wax lagu garto un inuu hadi yahay bal taas bay ahayde wa arrinta kale muhimka inooguma suganna waxa weeye baabka welina ay wax inooga dambeeyaan ruuxu hadduu xaramkii u diro hadyi isagii aanu tegin inuu wax iska bedelayo xaaladiisii aanay jirin ilaa inta hadyiga laga qalayo waa xalaal un wixii xalaal u banaanaaba waa u banaan yahay kollayna culimada intooda badan madhabkood weeye laakiin ibnu cabaas iyo ibnu cumar oo kale iyo qoloyin selafka iyaguna taabiciintii kaba mida iyo ayaa wax ka duwan iyagu taa qabayse dee nusuusi tan bay kuba timi waa ijtihaad xaggooda ahaa kollay waxyaale way jiraan oo ibnu cabaas lama gooni noqon ee bal waxaan leenahay axaadiisani taas bay inoogu caddahay markaa waa taa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ficilkiisii ee kol haddii naski uu sugnaadona cid kale oo ama ijtihaad ama naskoon gaadhinoon ogeyn ku khilaaftay iyaga waa loo cudur daarayaa laakiin arrintu maxay noqon naskii baa la raacayaa qowlkii kale lama raacayo weeye loomana baahno markaa naskii si iyaga qowlkoodii loo afajiyay naskii la awilo ee iyagii waa macduuriin muu gaadhin arrinkani ama ijtihaad bay kuba khilaafeen laakiin ruuxii dee naskii in naskii siisiin loo qaato ayay noqonaysaa bal markaa taas waa iyada tan iyada nooguma sugan imikana qiso ibnu cabaas iyo waxyaale ay noo dambeeyo waa kuwan xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى maliki عan cabdالlahi بn abi bakri عan cmrata binti cabdالرaحman anaha akhbaratu cmra bint cabdiرaحman ba cabdالlahi بn abi bakrin u warantay oo waxay ugu warantay ana bna ziyaadi ina ziyaad kataba inuu qoray ilىa caaishata caaisha ana cabdالlahi بn cabasi qaala inuu yihi bal halkan nusqooyinka muslim si guud ama dhammaanteed sanaa dhacday guud ahaanba sidaa kol haddii nusqooyinkii asalkaa ay tani wada dhacday dee sharax iyo matiba dabacaadka la haysto o dhan waa sida ku sugan oo ina ziyaad baa caaisho waraaqu qoray ina ziyaadna waa ninkii la yaqaanay cubaydullaahi ibnu ziyaad la odhanayay nin caasho soo gaadhayna maaha caasho ninkaasi ma soo gaadhinba saa daraaddeed culimmadu halkan waxay yidhaaheen waa qalad kitaabka dhacay ina ziyaad marka ay tahay bukhaari oo kale muwadaa malik sunanta abi daud kutubtii kale xadiidka warisay maxaa kuma sugnaa ana ziyaadan maaha ibnida baa khada ah kitaabka lama taabanayo dee kitaabka nusqooyinkii oo dhan bay tani dhacday laakiin kutubtii kale muctamadka ahayd ee xadiidka warisay maxaa dhacay waxa ay tahay ana ziyaadan ziyaad oo waa ninkaa ina ziyaad aabihii waana ninkii dee beryihii dambe khaasatan waqtiyadii mucaawiya istilxaaqa uu laba yimi intii ka dambeysay ziyaad ibnu abi sufyaan laba odhanayey intii ka horreysay ziyaad ibnu cubayd baa la odhanayay berigii ka dambeysay dee waxa weeyaan malaa dawladdaasi ay meesha kaba baxdayna ziyaad ibnu abihi iyo ziyaad ibnu ummihi iyo ayaa la odhanayay horta waxa weeya waa nin mashhuur ahaa kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waqtigiisii waa soo gaadhay lama kulmin saxaabiga abubakrat ibnulxaari iyana waabay xagga hooyo way ka walaal ahaayeen weyne markaas ninkii tabiibkii carbeed ahaa ee xaris ibnu kaldate la odhanayay amadiisa ahayd baa dee kollay firaashkeeda uu kuba ama dee ninkaasu firaashkiisa kuba dhasho isagaa loo tiirin jiray ama bal adigu waxyaalo amadaas markii dambe ayaa dadna ay malaa ku markhaati kaceen inuu abu sufyaan uu sheegtay isaga abu sufyaan waktigii ali mucaawiyana way ahayd arrintii buu shaaciyey isagu waxaana dhacday xataa inankii inantiisiina inankiisa uba guuri maya inankaa dee waxa weeye inantii mucaawiya dhalay ayaa inankiisana u guuriyey cubaydullahigan buu uba guuriyey siibaa deetoo kolley markii hore o dhan wuxuu ahaa cali ayuu kaba tirsanaa ninkii faris u hayay cali buu ahaa u joogay waaligiis nin xaazima dabdi adag buu ahaayo dee markaa horena qowlkiisuna uu adag yahay gacan kuhayntiisiiyo wixiisu laakiin markii dambe ayuu dee tan adigu bal umuur dhacday daraaddeed waa ka laakiin waa dee kole cali dabadi ayuu dee xaggii mucaawiya deetu u magacaabayna ciraaq ama labadii ciraaqtay kaba cabiri jireen basreyo kuufa khilaafadii wuxuu dhintay markaa ama cahdigii mucaawiye saddexiyo kontonkii inankiisa halkiisii qabta cubaydullah ibnu ziyaad cubaydullah ibnu ziyaadna waa ninkii waqtigiisii ama isagu ciidankii diray xuseen ibnu cali ninkii diray inankiisu ahaa cubaydullah ibnu ziyaad haddaba markaa ninkan ina ziyaad maahe waa ziyaad oo markaa ciraaq joogay ayaa muxuu soo qoray kataba ilaa caaishata caaisha wuxuu soo qoray ana cabdاllahi ibnu cabaasin cabdullahi ibnu cabaas qaale inuu yihi man ahdaa hadyan de waana la arkay isagoo basre joogo xoola soo diray oo markaa dharkii intuu iska saaray exraamkii xidhay oo basrena joogo cabdullahi ibnu cabaas kolley arrintana keli kumaasay barhkood u dhigeen ibnu cumar oo kale iyo dad salafkii kaba mid ahaa iyo waa qabeen bataas xadiidna waa soo arooray lakiin xadiidku waa daciif oo kale bal matalan dad qabay baa jiray haddaba ibnu cabaas baa muxuu ihi man ahdaa hadyan xaruma caleyhi waxaa xaaraam kaba ah maa yaxrumu cala alxaaji ruuxa xaajiga wixii xaaraamta ka ahaa xaaraan bay kaba noqonayaan xataa yunxara alhadyu ilaa hadyigii laga qalayo de markaa wuxuu sugayey ilaa inta laga qalayo waqad bacadtu waan diray bihadyi hadyigaygiina waa marka taas horta waa ibnu cabaas marka muxuu yihi hadalkii ziyaad ba hadalkii leh waqad bacadtu anuu ciraaq jooga ayaan diray bihadyi hadyigaygii xaramkan uba diraye faktubii caaishay ii soo qoray ilaya aniga biamrika bari biamriki adiga amarkaaga maxaan yeelaya mastaa ibnu cabaas yeela ay sheegay ayaa jirto oo dee waan iska ilaaliyaa wixii muxrim iskaba ilaalin jiray qaalat camratu camra waxay tihi qaalat caaishatu laysa kamaa qaala ibnu cabaasin arrinku mahasaa ibnu cabaas yidhi ana anigaaba fatartu soohay qalaa-ida hadyi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam biyadii rasuulkii ilaahay hadigiisa wixii luqunta looga laalaadinayay gacantaydan kuba soohay labadayda gacmood uma qalladahaa rasuul llahi sala allahu alay waslam biyadi rasuulka ilahi baa intuu qaaday isagu luquntii u geliyo luquntii uga laalaadiyey gacantiisii uma bacata biha uu diray hadigaas macaabi aabbahay waa sanadii sagaalaad abubakar buu raaciyey falam yaxrum muu xaaraam noqon calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay shay-un shay axalahu allahu lahu ilaahay uu xalaal ugaba dhigay xaaraam kamay noqon xataa nuxira alhadyu ilaa hadyigii laga qalayay wuxuu iska ilaaliyey oo uu ka dheeraaday may jirin وxadثna سacيid بن maنصuuri qاl xadثna hushaym qal أخbarna ismاعيل بن abi khاldi عan الشhacbiي عan masروq qaal samictu caiشhaةa wahiya min warاءi الxijaabi caiشhaan maqlay iyadoo xijaab gadaashii kuba sugan oo dee aqalkay ugu yimaadeen markaa xijaabkiibayna kaba dambaysay tusafiqu xaal ay weliba gacmaha ama dee sacabka isku dhufanayso dee way sacabinaysay adugu kale xadiidku halkan waa kooban yahay bukhaari uu ka dheeraa waxaa loo sheegay waktigaas taa in dee nin yidhi kale waxaa la arkaa ibnu cabaas inuu yawal hadda ibnu cabaas adigu markaas inuu yidhi ruuxu haddii uu ixraamay hadyi diro waxyaalaha xaaraam ka noqonaya wixii muxrim iska ilaalin jiray oo iska ilaalinaya taas baa dee waa tacajub ayaa keentay inay tasfiiqan laba timaado maha waxay ku celcelinaysae waa xadiidka bukhaari kuba sugan intana waa ka dheer yahay arint arrintaasaa loo sheegay markii taa loo sheegay ayaa iyaguna way joogeene ayay dee tacajub daraaddeed ayay tan ulaba timi markaasaaba taqulu waxay lahayd kuntu aftilu qalaa-ida hadyi rasuuli llaahi salى اllahu عalيه waslm biyadaya uma yabcaثu biha uu dirayay wamaa yumsiku can shayin kamuu joogsanahayn rasuulka ilaahay oo kama afhaysanahayn mima yumsiku canhu lmuxrimuun ruuxa muxrimkii waxa uu ka joogsado iska ilaaliyaba ah xataa yunxara hadiyi ila hadyigiisa laga qalayo wuxuu ka tegi jiray may jirin waxay muxrim iska ilaalin jiraya وxadثna محamed بن mسن qال xadثna cabdالوهاabi qal xadثna dad dad dad بن abi himd وxadثna بن nmayri qal xadثna abi qal xadثna زakrya kilahma wa زakrya بn yaحya بn abi zاda iyo dawud ibn abi hind labadooduba can الshacbiyi can masruqa can caaishata bimilihi xadiidkan imakaan kaba soo baxnay mid laba mida can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm de iyadna ay rasuulka ilaahay kaba warinayso allah subxana wataعala ala subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk